eegaan hadda cid madaxa ee guarqad inta soo saarta ay saamayn leedahay oo ay haba yaraatee hirgeli karto ma jirto maxaa yeele dalku doorasho u ku jiriyaa waktigii dowladduna waa dhammaada marka musharaxiintu waa siman yihiin marka waxaan oo warqadaa lasoo saaraa lagu leeyahay marka waa riyo waa warqad aan shaqayihiin oo markaasi qofku owshi uun ou gacanta ewel ku haayey ha ku sii haayaano shaqaalaha dawladda bis intaasaa jirta wax kaloo jira ma jiraan marka arrimahan kaleetood marka waa arrimo dalka fawda in lagu geliyo la rabo laakiin ciddii waxaas warqada soo saarta iidaa mas-uuliyadda qaad ee dhibaatada ka timaad